Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Bare ayaa furay shirka hirgelinta hannaanka federaleynta cadaaladda iyo asluubta oo dhiirrigelinaya saraynta sharciga iyo inta dadka Soomaaliyeed u helaan garsoor cadaalad ah, lendhinya, la kalsoon yahay oo daahfuran. Hannaanka cadaaladda iyo garsoorka oo la hirgeliyay shirkii afraad ee Golaha Wadatashiga Qaran iyo Waalidnimada, ayaa lindhaqan geliyay heliska lakadari dhammaystirka dastuurka ku-meelgaarka ah. Walibana ra'iisul wasaaraha wuxuu ka tilmaamay heliskan "ka-guulka qaranka" waana jidka furaha mustaqbalka dowlad-dhiska Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha ayaa xusay in la helo hannaan cadaalad iyo garsoor madax-bannaan oo dalka u oggolaanaya in la qaado tallaabooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin riixitaanka maxkamado, hawlgelinta garsoorayaal khibrad leh, isla markaana meel ku biir-baasidda sharci-darrada haysata ee la qaadaya Waaxda Dambi-baarista ee CID-da.
Cadaaladdu waxay aasaas u tahay xuquuqda iyo waajibaadka qofka muwaadinka ah ayay aasaas u tahay waxay tiir u tahay deganaanshaha iyo amniga dalka ayay udubdhaxaad u tahay nolosha bulshada iyo kala socoshadeeda iyo wada shaqaynteeda iyo kala faa'iidaysigeeda ayay udubdhaxaad u tahay sidaa darteed ayaa cadaaladdu darteed ayuu ilaahay rususha usoo diray oo kutubta usoo deji oo mucjisooyinka usoo raaciyay laqad arsalnaa rusulanaa bilbayinaat waanzalnaa macahum alkitaaba walmiisaana liyaquuma annaasu bilqist waxaa loo soo dejiyeyba oo rususha loo soo diray waa inay ama walaalka ha ahaado ama qaraabadaada ha ahaado haddii aad wax xukumayso haddii aad markhaati kacayso haddii aad shaqasiin ku jirto haddii aad recommendation samaynayso uul waxaasoo dhan waxaa la rabaa in aad cadaalad samayso ood professional noqoto oo aysan naftaada ku jiidin emotionka aad ka tagto inaan emotional noqon marka qur-aanka in fara badan ayaa ilaahay ku soo arooriyey oo yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqist shuhadaaa lilah walow calaa anfusikum aw ilwaalidayn walaqrabiin marka ama adiga naftaada ha noqoto ama aabbaha iyo hooyada ama ilmahaaga ama xaaskaaga inta kuu dhow qabiilkaaga waxaasoo dhan waxaa la yidhi ayagoo jiraan haddana waxaa laydinka rabaa inaad cadaalad samaysaan oo aad dhexda ka istaagtaan ka qabataan marka cadaaladda in ummadda loo nidaamiyo xeerar iyo shuruuc lagu ilaalinayo noloshooda lagu kala xukumaayo cadaaladooda lagu sugaayo waxay ka mid tahay nolosha uu ilaahay ugu talagalay in ummadaha lagu maamulo marka waana sharciga ilaahay maxaa jira meel kastoy maslaxada ummadda ku jirto faama sharcullaahi meesha ay maslaxadu jirto halkaasuu sharcigu yaallaa sidaa darteed waa sharci waa diin